bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin warbaahinta warsan hamiin kasta ku dhugunsaadsan saacadun oo kale markila kureeba hamiinimada jimaada ee sabtiga hooydaasa hamiinimo qamiiso iyo jimaaha galaati taariikhdan iyo kiyidinta shanta bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagadano waliba ku mid aha madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo marwada koowaad ee madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo safarka deeri magaalada baraaba ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana meelaasa kashiid degay xarun caafimaad oo lanka tiragala in la daawaya awlaadiya aada barnaamijkay ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasinka gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada kulanlunku hadalaaya ammaanka magaalada baydhabo waana haqaban qaabiyeen laamo ammaanka gobolka baayikan degmada baydhabo ku qabsoon magaaladuntan baydhabo qodobada lanku hadalay kulankaasi tooy barnaamijkaiyo ku dhugunsadu doontaan saas haata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya towbaran hiri ciidamo ku tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya barnaamijkay ka dheegi doontaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ku qayb galay munaasabadda xidhitaanka ciidamadaas saasaato weliba barnaamijkan hasinka gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya oo geega shir gadoomiye lama shir lanku hadalaya arrimaha horumarinta garsoorka iyo cadaaladda dalka soomaaliya barnaamijkiya ka dheegi doontaan saasaato weliba barnaamijkaasinka gudbii doone madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo qadka taleefonka geega kula hadalay madaweynega dalkaas kenya uhuru kenyaato waana ku hadaleen khilaafka lamada dowladoodan dhexeeya barnaamijkiyaa ka dheegi doontaan qodobada kale lamada madaxweyne iyo ku wada sheekaysadeen qodobadaas iyo boolaaghanisaaid intii barnaamijkan ku guda jirnaiyo dheegi doontaan ano maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saarinta sinkula darersiyaay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan dhinacsana adiga gacan weyn ku jeysadaay mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsana hamiin faylan kolka kale taa khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horeeye barnaamijka hooseengobada madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen marwada koowaad ee madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe seynab iyo guddoomiyihii hore ee baarlamanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyo deerena magaalada baraaba ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddada mas-uuliyiintiiyoon deereen degmada baraaba iyo weliba haytay in iyo heshiid dhigaan xarun caafimaad oo lanku tiragalay in laka daaweeyey ciyaalkiiyo aada xarunta caafimaadka ee degmadaas baraaba iyo heshiid dhigaan mas-uuliyiin iyo weliba fulyaytay dhismisha maam seynab foundation oo wadata marwada koowaad ee madaweynega jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shidigowga xarunta kureed weliba warbaahinta la hadalay guddoomiyii hore baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekh una maye iyo marwada koowaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana ku hadaleen ahamiyadda yangleta xaruntan caafimaad bulshada ka dhaqan degmada baraaba ee gobolka shabeellada hoose saasaato weliba meeli ku hadalay madaweyn cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo sheegay mashruucun dhismo m c eedka degmada baraaw inuu qayb ku-eeyo adeegyada horumarineed ee lanful yahay bulshada ka dhaqan gobolka shabeellada hoose inaan ku soo dhaweey madaxweynaha iyo marwada koowaad iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wufuudda kale oo la socotaba degmada baraaw mudane madaxweyne marwe seynab iyo dhammaan idinkii wufuudda idinla socota waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada baraawo saan horu sheegnan sharaf weyn ay noo tahay wafdi intaan la eg oo baaxaddaas leh waxaa waaye oo dowlad goboleed iyo iyo dowladda dhexe ay madaxda iyo mas-uuliyiinta hogaaminayaan inay imaadaan alxamdu inay imaadaan sharafay noo tahay insha allah runtii marwe seynab waxqabadkeedii iyo waxay idinkugu talagashay reer baraawe iyo koonfur galbeed iyo soomaali haweenkooda iyo iyo shacabkoodiiba barnaamijkooda ayagaa dib ka faahfaahin doona ma raba aniga inaan ka hordhaco waxaa nasiib wanaaga ah in reer baraawe ay noqdeen magaaladii koowaad ee nasiib u yeelatay in laga hirgeliyo mashruucan mar kale alle ayaa mahad leh oo inoo suuro geliyey maanta inaan soo gaarno bilowgii mashruuca oo barbilow u ah mashruucyo kale dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed waxay gaar u tahay shaqo aan isu xil saaray oo wakhti dheer igu qaadatay inaan soo diyaarinno waxaana rajaynayaa in uu guulaysto inta ka hartay sanadkan runtii farxaday noo tahay inaan maanta aada nagu soo dhowaysaan baraawo annaga oo isla jirno oo wada dhanna aan ku soo dhowayno maalwada madaxweynaha marwe saynab iyo wafdigeeda ee aada iyo aadaan ugu faraxsannahay maama soo dhowow ku soo dhowow dalkaadii iyo dadkaadii iyo meel lagaa jecel yahay adiga wafdigaadaba aada iyo aadaan ugu faraxsannahay imaashahaada intii baraagu intaasoo dhan aysan haysanin dhibaatadii iyaga waxay ahayd hooyada iyo dhallaanka ma haysanin m c h iyo isbitaal ay ku dhalaan haddana daruurta jirta waxay ahayd ma la haysanin meel loo baxo oo isbitaal ah isbitaal waxaa ugu horreeyey xamar ayada naftarkeeda laba boqoloo kilomitir oo isku wareegsan ayay isbitaal u tahay oo baadiyaha laga soo aadaa looga soo lugeeya gaaridameer lagu yimaadaa dhibaatada ugu weyn oo baraawo aan ka maqlay iyo ugu yaabka badnayd waxay ahayd anuu nairobi joogo yaa waxaa isoo wacay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yidhi gabar yar oo lixiyo toban jir ah oo ugub ah yaa foolanayso waana dhali weysay toddoba beri wax la saaraayana male markabna male adoonna male jidkana baabuur male waxaan samaynaan garan la'nahay diyaaradna male eeraboor ma jirin maxaan samaynaa maxaa ugu sahlanoo la suuqin karaa gaari baa inta laga ijaarayaa oo siddeed boqoloo dollar lagu ijaarayaa oo lagu geynaya xamar aniga siddeed boqoloo dollar annagaa bixinayno barrinta ha loo ijaaro diyaaradda gaariga ha la saaro ilaahay amarkiis gabadhii waa badbaaday jidka intay ku sii jirtay yaa ilaahay kala keenay jogjogta baa ilaahay ugu naxariistay dhibaatadaas iyo daruurtaas adag oo ay hooyada iyo dhallaanka reer baraawa ay qabaan yaa jirto iyo waxyaalo kaloo ka sii badan waxyaalahaan hadda u soconno waayo baraawa saa la socotid waa caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed
adduunyadu horumartay adeegyadii la foodaay abtirsiimadii oo in illaha kuburgidaayaan asliyay in sheego korte isgaarsiintan horeyte adigana hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaa tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayo hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid een hakadaana haddana aan walbele iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama inshaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroy haana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiinan dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega fosmel nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayb uga hore barnaamijkan iyo dhugunsu aytana khiyaare magaalada baydhabo weliba geega ku qabsoomay kulanun ku hadalaay amniga guud ee degmada baydhabo waana qaban qaabeen laamo ammaanka gobolka baay iyo degmada baydhabo kulankun weliba ku qayb galay gudoomiyaalka tumunka xaafad magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada baydhabo iyo xubno ku dareera gobolka baay kulankiyanti dareeri weliba lanku hadalay sidii walanku gobodi lahay sugidda amniga ee degmada baydhabo taas oo iyo sheegeen laamo ammaanka in iyo qobaden qof usafadahay sidiiyo sheegeen in usaska qarxiya gudaha magaalada baydhabo lanka horeen weliba meeli ku hadalay taliyaha saldhigga degmada baydhabo iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay walina saraakiishan ku hadalenga muhiimadda yeelatay in amniga si wadajir ee lan wada sugo saas haato waliyo baayo ku hadalenga kiisaskii maalmogiin dambooyi laamo ammaanka degmada baydhabo iyo gobolka baayba iyo gacanta ka dhigeen saas haata wali meeli ku hadalay gudoomiyaha degmada baydhabo waana ee duqa magaalada baydhabo iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka baay walana mas-uuliyiinta yoona dhinishayo sheeganga in maamulka gobolka baaykan degmada baydhabo iyo gacan ku sii doonaan laamo ammaanka sidii la kusugu lahaya amniga guud ee degmada baydhabo hadu waliba waa maylo labaatanka jarka yaa iili jaryer ususahan ka gaabilsanyer inta oo wedi markiaanu korku kooy magaaladan geesa ku gali langa i wedi wali i jeey kurikas kurikas li wari jeer madan alaabta meel dhakadi kurikas meel oo wadi wali i jeey ganjeelki aan galafad ay jeeyer wali tusay oo un liyaam shalayna tusay ganjeelka wali inay furi korku ku teegan furaajay malku biyaaway furaagas ka surin lan kamar koonu korku koon lama qof yalla madru fiiski jareer markasna jaada ama mobile ka dugunyinger markiyo jaadka amaan wal kale yo fiiraan male mobile kaas ka dugunyinger lam qof ku badan waarda malku saaro weer wala qorigan lahayinki dhiibi koogta horaneen lamaadan qof oo mobile ka haysado oo jaadkana aamaw oo wal kale isku fiiran bilaamag hata wala maraw argaan ani markaas lamaas madaan aamusi ganjeelkan isku fur gajalkan furaajay ka suulin kan koray ku suulin lan ka kor ku koy hoos mal ku furo usiis ku furo weer waardigaas lan ka tel galiyar in markaas ilbaabka san garan onin intaas ku faa'iideysan ganjeelkaas isku furmadeen lamaadan dhow ku baad ganjeelka gudu ka jaray liyar hadii ay adkaata madaas ku baadan gudiska garahi ka ka dawgal isuna meelay nimankaas limidii taasina ogaada bilaayar maana manan dul qaado doon intii hore una baydhow roogna oo lankala duurka lankala ka dir oo shabaab ee duurka ka dir baa heblaw ha dheer masuul masiin suurta galaas oo bilaa diin heedo way baa ciidamada haafado digin magaalada gudaha digin daafa magaalada digin wala milyan digin inta shacabkan koonfur ga badbaad badbaadiyaan inta shacabkan koonfur ga badbaadiyaan teegin hamin maalan teegin unin surun unin teegin ciidamadii ya teegin shacabkii ya teegin koonfur galbeed inoo teegin maylafade didaalka didaalna ka sii dar laakiin inta ka jiro oo maylalaayis hadhow heblow salaay dhagaabta unuubaa sheegahay walbana i sheegda yoba fiirsaayan ya ma ku obsadahay ya unuubaan sheegahay heblow iyo heblow meelo fidheen iyo salaayan laakiin dhagaab unuuban leh maaba ati garsoonyima ma kala jaar laakiin ma ka anfacaas wal yokiin taraayan oo yokiin qobodaayan toona ma jaar walyo kiin qof doonan ma jeerto bilaayeen baydwana meelalaayis walyo hagiliyeen ho bilaayeen meelalaayis saata kan lan fashil lan fashil ma doonan kama shacabka koonfur galbeed aa sheegi reer baydhowna aa sheegi way aa sheegay beeliyo aa ka direen aa sheegi koonfur galbeed baydhow lay mee sida gobolu si oo nimanka meelalaayis iyo teleefanada dadka ka diraan unun nimanka ka jiran teleefanka diraay yoo laa sheegahayaan ma una meelalaayis malaa'ig ma aynaa maydhaays wahimaani degin bini aadin lahanin sheegin laakiin mayla fade dhibaatada unu dhoona saamayaas araday cunto ka hor reeda wala ka dhigi lanqo askaree ka jaray yaa runti sheega lan askaree ka jaray ayda walaalka dhibaata ee hay
boolista la sheegay boqolkiiba boqol xaafado dadkan oo bara rogoya marna ammaansho eedanka dadaalay bulshadunka dadaalay laakiin gadoomiye xaafadayaalka wala siinka dhaajara walaasinkadhaajar isku biyo bulshadii nadiif abdhigilka magaalada baydhaba iyo madaxdii oo iska irnaadaan galyaas qabsadaan seelanka shaqeeya nabadgelyada iyo amnijo iyo meelaha bulshada siyan badbaada shacabka magaalada ka nool badbaada walay cadow ay dhibaato kahaa ka badbaadaan haddii oo yani muxuu arrimahaas laysuu bina cadowka badaya koo waxaa weeye shabaab waay koo waa xaasid dowladnima diidaw dowlad infadaanu koo waa xaasid qofka bini aadanka waa layna ogolaynu basharka ilaahay abuuray saasaan iska dhex jira way lafaday anta ka badan yaa nadiif ah anta ka badan aa wadaniidka jarta wadani ah lan kastaba wadaniidaa la kafada in dalshay jeelada oo shacab jayjeelada oo maamul shayjeelada oo dowladda jeelada oo la ka shaqeeya meel ilaahay subxaana horumarinta dhulka kiika iyo shacabka kiika hoolanka shaqeeyna walba bajar waay xallaaradda iyo ilbaxnimada way la ka deereey yacni muxuu ahay walwadaagowka iyo isqobsashada gaaryaal isqobsada la ka deere waddan horumar way ka deerey nabadgelyada oo la ka shaqeeya shacabku waa muxuu ahay yacni walwadaaga horumar weelka deerey shacabku oo isdhexgala haween i rag i dhammaantay oo isdhexgalaan ka shaqeeyaan maynarayso muxuu ahay horumarsho iyo muxuu ahay nabadgelyadiyo iyo caafimaadyo walbarashadiyo ka shaqeeyaan la fadeen marka muhiimaddu ay taa nabadgelyada ka shaqayneen huuraan badan suubinag xaafid walba xaafadda kale wala gudbiidoy xaafid walba xaafadda kale barnaamijha meelanaas muxuu ahaa amninka saabsan kaxaasowen haasowen iska kooyen oo meelanaas maxaa telefoni qabtaan dhibaatooyinka jara ay walaay dareentaan la wadaaga booliiska la wadaaga eeda madaxwaa amniga tali saldhigga rooga tali qiibta rooga saraakiila roogta rugan jarta saldhigaa jara yacni muxuu ahay hariir la suubiyo la wadaaga la shaqeeye hadistaasni ka shaqayna amnigaan humaade isagoo wadanka ka shaqaysanaasaan cadaaladda ka shaqeeyasaan wadaniddina ka shaqeeyasaan maamulkii dowladdii la shaqeeyasaan dowladdii garab siyaasaan waleexuuna isku reebasaan yaa la fadee waa wadaagtaan qaabkaasaa la shaqeeye la fadee antaysa shaqada wada lahayteen oo ciidamada amniga ah oo saraakiishii ah haa booliiska ah haa maylanaasu maxaa amniga ka shaqeeyo dhammaantoo si dheerahaasi la fadhiya marka arrimayo haya waylana maxaa lanaasu maxaa sifayla wadaagtaan beledka walaha galaaw iyo walaha ku bahaw ogaatagaa la fadee taliyaha qiibta iyo taliyaha saldhigga booliiska iyo saraakiishii weylka fadeey walaay magaaladaha galaw in maylanaasu maxaa suubsadaan dadka shaqeeya yuuba suubiyeen haddana ku warqama shacabkana yani inkastoo baydhow dad badanta haddana dadka gordaayaan laakiin mata hata kooy gosaa kasaayaan laakiin waa araga jirna anaba aragaan usmay sagaab iyo kilan ku saahay maha eraan galfada lanjiifadha amna ilaahay linkahamdi linkushuriya haysada ilaahay aan ka mahadnaqaana amnigaan eeda afaylay alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay aan ka mahadnaqaana laakiin odhayna anjiifadhay dadu duraw ay dhaqanay dad hajeeda dhaqanag dad hadhooji furug dhaqanag dad dhawooji furug dhaqanag muhiimadda tagu maanta diiditina amsa golle raalli bihidina inaa shaqeyn raalli bihidina in adowka horsaan raalli bihidina in huuraan galno walba iskirina raalli bihidina in booliiska la shaqeyn raalli bihidina in mas-uuliyiinta la shaqeyn raalli bihidina in dawladdaana difaacno la shaqeyn madaxweynaha dhinkasana raalli bihidina
printing service
sanaaaranti seerusgo badan sifidio lankasowa saansade dege saxaab digital printing service yeena saasi latowa sanaadiya lan aragya war suganku sheege isaan idaawacaad saafe elombogi suubinay walha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma eta madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi i horumarnan saamagaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama ah jirinlika geedow shaarac tooyaalow bulshooda linka adeegow sanaaluhuwa sanuud yara suurad daawacad lombogi sulanka lankaseedawa saanta jey shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaanyasahi saluugi beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaab siinqobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado habladoo iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada boonooyinka daawacadda buugaagto sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyaw koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka dhaganka sado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyiga dhaganka saxaab digital printing service wala yeedo qabadaa waa si laxda koobo korma ee saanta jayha arag شركة الطابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس may bakiyaale dabaqa sartalan gordow jerry tower wali faahfaahintaas dheh kula hariir koora shalay eberli halsada siyeetan isagaa toddobaatan iyo kow tumi afar ewerli halsado siyeti isagaal toddobaatii kow tumi ishan ama eberli halshan afartan afartan
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qeeray magaalada muqdisho weliba geega tababarlaan ka hiray cutubyo ku tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya oo tababarka dhammaysaday xerada tababarka ee dowladda turkiga ee ka yaala magaalada muqdisho walina tababarkun munaasabada lahkagabegabeeyey ka qaybgalay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya saraakiisha ciidamada xooga dalkanka sare ee hogaamiyo taliyaha guud ee ciidamada xooga dalka soomaaliya genaraal odawaay yuusuf welina ka horeyn maylo ku hadalay genaraal odawaay yuusuf oo ah taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya usoona ciidamada tababarka geega hadhamay sida kale dardaaramay in iyo gududan waajibkaadkii lantowbari saasaatow wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali amar dambe oo sina meylo ku hadalay iyo weliba subalan qaaday in dowladda federaalk soomaaliya iyana dhammaystiro doonta adeegyada ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed ee halkan ka soo qayb galay waxaan ku salaam salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, salaan kadib waxaa runtii farxad weyn maanta inoo ah guud ahaanteen inaan xafladan aadka u quruxda badan oo qiimaha badan aan halkan uga soo qayb galno mas-uuliyiinta kala duwan iyo shacbiga soomaaliyeed aadka u qiimaha badan ee halkan fadhiyo quruxda badan ay nagala soo qayb galaan waa wax runtii farxad noo ah dhiirigelin noo ah nana dareensiinaaya mas-uuliyadda iyo waajibaadka qaranka aan u hayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo eh, dowladda turkiga oo runtii aan halkan ka dareemi karno ee midhaha ay beerayaan waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo ciidamada xoogga dalka turkiga oo ugu horeeya taliyahooda xoogga saraakiisha kale ee halkan kuliyaddan turkisom ku sugan ee runtii halkan ka soo saaray saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo debley aad u qiimo badan qaybna ka qaada doona gudashada waajibaadka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyad mas-uuliyadda ay u qaadeen qaranka soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa sidoo kale aydan inaan u mahad celiyo ee dugsiga saraakiisha dugsiga tababarka ee isbaarta ee ayagana runtii muddo saddex bilooda ee ururka afaraad ee maanta hortiina taagan ee aadka u quruxda badan ayagana sidoo kale tababar wax weyn ka bedeli doona tayada iyo tababarka iyo aqoonta ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkaa kusoo siiyey ee sidoo kale waxaan rabaa ayadana inaan u mahad celiyo madaxda qaranka oo runtii ayagana noo suurtageliyey fursadahan in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuu aha dib u soo dhismo ee, qaato tababar aad iyo aad muhiim u ah qayb ka qaadanaya dib u dhiska dalka qayb ka qaadanaya amniga iyo xasoolin- xasiloonida dalka qayb ka qaadanaya haqeejinta ilaalinta iyo badqabka xuduudaha dalkan uu leeyahay bad cir iyo dhul waxaan rabaa sidoo kale inaan ayagana u mahad celiyo hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabbayaasha go'aansaday carruurtii ay wakhtiga dheer ku bixiyeen wax soo bareen soo barbaariyeen inay ku biiriyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si ay u difaacaan dalkooda dadkooda iyo sharafta iyo karaamada muwaadin kasta ee soomaaliya meel kasta uu joogo runtii waa wax qiimo weyn ku dhisan ma jiraan qofku wax ka qaalisan dhiiggiisa ee uu bixi lahaa waxaan rabaa inaan idin haqeejiyo ciidamada aadka u qiimaha badan ee quruxda badan ee maanta hortiina taagan waxay go'aansadeen inay dalkooda iyo dadkooda u bixiyaan dhididkooda iyo dhiiggooda ilaaliyaanna badqabka iyo xurnimada dalkan sidoo kale inay haqeejiyaan qof kasta ee muwaadin ah ee soomaaliya gurigiisa inuu nabad ku jiifto nabad ku ganacsado nabadna uga soo tooso ma doonayo hadal dheer inaan halkan ku sii dhaho waxaan rabaa ururka afaraad ee kuma doosta ee maanta halkan soo gaaray xafladoodii qalinjabinta si nabad ah ku soo dhammaystay tababarkii ay wateen muddada boqol sagaashan iyo lixda casho ee heeday aan aaminsannahay runtii inuu wax weyn ka bedeliyo aqoontoodii tayadoodii iyo tababarkoodii sidaasoo kale waxaad la socotaan cutubyadii idinka horreeyey ee ku soo biira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan tababarka ku soo qaata dhammaan wadiiqooyinka hadda aad soo marteen soo maray isbeddelka ay ka sameeyeen howlgalladii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waday ee gobollada kala duwan ee dalka laga samaynayo waxaan aaminsanaha runtii inaad fuli doontaan middaas mid la mid ah inaad ka sii wadi doontaan halka ay geeyeen iyo meelaha u dhiman maanta oo aan halkan taagannahay cutubyadii idinka horreeyey runtii howlo badan oo muhiima ayay waxay ka wadaan qaybo kala duwan oo gobollada dalka idanka ilaahay adunkuna wakhtiyada soo socda amba saacadaha soo socda waa ku biiri doontaan waxaan idiin rijaynaa guul waxaan idiin rijaynaa caafimaad waxaan idiin rijaynaa badqab waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad maanta halkan soo gaarteen adinkoo caafimaad qabtiin guud ahaantiin soo qaadateen tababar noloshiina wax ka bedeli doona nolosha ummadda soomaaliyeedna wax ka bedeli doona soo qaadateen tababar aad ku haqeeji doontaan guud ahaan badqabka iyo amniga dalkan aad ku haqeeji doontaan qof walba ee soomaaliya inuu gurigiisa nabad ku jiirto idanka ilaahay gadaalaan isugu hari doonaa wakhtiga siima dheeraynaayo si aan kelimadaha ku habboon aan u siino madaxda qaranka ee halkaa nala fadhiisa waxaan idiin rijaynaa guul iyo caafimaad iyo badqab xaqiiqdii xarada tan oo ay maamulaan tababarayaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah ama soomaaliyeed qeybahooda kala duwan ciidamada qalabka sida iyo dowladda walaalana ee turki waxay inoo tahay annaga warshad ama mashiin xaqiiqdii aan ku soo saarno ciidamada qeybeeda kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqdii ciidankan oo ka mid ah ciidamada commandoska ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ururkii afraad waad ujeedaan xaqiiqdii soo dhammaystay tababarkii loogu talagalay uu qorshe ah maanta waxaan aada iyo aada ugu faraxsana inaan goobjoog u ahaa maalintii meeshaan aan dhaarta ku marinayn aas-aaskooda iyo diyaarintooda oo maanta aan goobjoog u ahay iyadoo tababarkii soo dhammaysteen lagu wareejinayo farxad weyn oo guud ahaan gaar ahaan ay ii tahay waxayna farxad u tahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa sidoo kale farxad u tahay ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ka dhigo kuwa anfaca dalkooda dadkooda diintoodaba insha allahu tacaala xaqiiqdii waajibaadkooda wuu cad yahay waxaan rajaynayaa inay difaacaan jiritaanka dalka soomaaliyeed ay difaacaan diintooda inay difaacaan ummadooda soomaaliyeed kana difaacaan adowga dibadda iyo mid gudaha saaad la socotaan dhibaatada dalka maanta haysato waa cadow dibadeed oo rajaynaya ama rabo dalkan inuu dhibaateeyo waxaa kaloo jira cadow guda aha oo adeegsada maskaxda ka lumiya jiilkeen yare una baahan in laga difaaco runtii waxaan rajaynayaa inay ka difaacaan cadowga dibadda iyo mid gudaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hooyooyinka iyo aabbiyaasha oo xaqiiqdii u oggolaaday wiilashooda iyo gabdhahooda in ay u oggolaadaan inay difaacaan dalkooda ee dhiigooga cardigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda ay u bixiyaan waa mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin inaad maanta nagala soo qayb gashaan ee wiilasha aad dhiirigelisaan xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo oo nagu hagay in dib u dhis lagu sameeyo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed tilmaamaha asiguna siiyey annagu fulinayna ayaa maanta waxaa soo gaarsiinay quruxdan iyo haybaddan iyo sharaftan ee ciidankan ee kumaandooska ee gorgorka ururka afraad uu maanta ka muuqdo waxaan xaqiiqdii aan rabaa inaan usii celiyo mahad ra-iisul wasaaraheenna oo asagana hiiliga oo na garab taagan guddoonka baarlamaanka oo iyagana raalliga inuu dib u dhismo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ee labada gole safaaradeenna ee turki ee safiirka iyo wakiilada wasaaradda gaashandhiga oo ayagana wakti ku bixiyey waxaan leeyahay aada iyo aad aa u mahadsantihiin tani waxay astaan u tahay inuu dalkeen dib u soo laabanayo inay go-aansadaan madaxda sare iyo kuwa hoosaba in la dhiso ciidanka ee qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoog dalka soomaaliyeed waxaan rabaa sidoo kale inuu maxad heliyo walaaleheen turki ugu horeeyo madaxweynahooda wasiirkooda difaaca iyo taliyaha ciidanka ee jamhuuriyadda ee turki sidoo kalena safiirka u fadhiya soomaaliya ee safaaradda ee turkiga oo isagana waktiga badan ku bixiya sidii marxaladdan aan usoo gaari lahayn military ataajigooda oo nala jooga meesha nala fadhiya isagana xiili hoo ku bixiyey xaqiiqdii looma kala harin waxaana rajaynayaa insha allahu tacaalaa inuu ilaahay nagu guuleeyo in sharafkii karaamadii ummadda soomaaliyeed aan noo soo laabato waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada soo dhammaystay tababarka ummadda soomaaliyeed waxay idinka sugaysaa difaac dalka iyo dadka iyo diintaba waxaana hordhac u tihiin sidii kuwii idinka horreeyey meeshan uu qalanjibiyey dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed yaadiin yaadiin diyaar muudiin difaaca diintiina dalkiina iyo dadkiina diyaar muudiin inaad difaacdaan ka difaacdaan codowga dibadda ugu imaanaya iyo kan gudaha jira diyaar muudiin inaad bixisaan una bixisaan sharafkiina karaamadiina iyo cirdigiina diintiina dalkiina iyo shacabkiina soomaaliyeed waxaan baaq u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan jaaliyadaha ee soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha ee dunida waxaad u jeedaan in dalkii madaxdii ciidankii iyo shacabkii soomaaliyeed ay u soo jeesteen in sharafkoodii karaamadooda ay soo ceshaan waxaa laydinkaga baahan yahay inaad garab istaagtaan inaad u garab istaagtaan xiil iyo hoo iyo aragti iyo maskax waxaa laydinka rabaa inaad garab istaagtaan dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalka waxaa iskale soomaali dalkan waa dalkeenna hooyo oo ubadkeenna mustaqbal u ah jiritaanna u ah waa astaanteenna waxaan u baahannahay maadaama aan ka soo kabannay dhibaatadii rafaadki jiray inaan isgarab istaagno ee wiilashii iyo gabdhaha hadday naftooda iyo cirdigooda sharafkooda ay bixiyeen waxaa laydinka rabaa inaad taageertaan inaad xiili hooba la garab istaagtaan inaad aragti ku taageertaan inaad niyadda ku taageertaan inaad u ducaysaan waxaana soomaaliya u rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ciidanka xoog dal soomaaliyeed ha guulayso ciidanka xoog dal soomaaliyeed ha guulayso ciidanka dow ciidanka xoog dal soomaaliyeed ha guulayso waxaan idin rajaynayaa sharaf waxaan idin rajaynayaa karaamo waxaan idin rajaynayaa cizad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu idin badbaadiyo guushina idin waafajiyo annagana garabkiinaa nahay kumaantooska ururka afraad gorgor ha guulayso
eedan su'aal iidow jawaab unagu oo maleeyo aada soo tabti malayne ha awlaada qeersheena usi eanka elfay le ada naasna nasiyaay tomay kuquudahay
iidow yeeda haddii warsadaase eed eed onagumay bahka quudiyaay aanada langordow nutra bebi oo ulaadana fagan e onagii lasiyoona naaskii aadis ini nuwile ada taawiyaas aana see haytiyeeda aana lambogiyo adduunka laku jeeladi aanada nutra bebi mayna lataa one e two oo waana lanka taragali ulaada ina la siiya usi oo markaasay dhaladi libilood markii usi deera ilaa iyoonay halsan usi ku deerow maanamay bakiisa maase aanayooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay furburuuga inti ku deeras yakiisa maase aana marbakiinku gohaanu caleelaha aanada nutra bebi aadime ini awlaadalanka daago aman dheera ogaaday adoo haddala ogaadaba deersi bulshada nimci inaruura nafaqidii awlaada nusqaan inhayne nunqudun nutra baby aana lamaga batay awlaada ka nafaqoobenga la heli nutra baby nadar shahaaton aana la tooe arlaadon ayna may ka saarna ankafaayiday unuga aanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaski ayowtiis to walanku nusqaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono awlaada caanooyinka nutra baby one iyo two nutra baby mayba awlaadalanka taragalay ina la siiye markii use dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa halsana intaas ina la siiye aanalanka taragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaaya nutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa unagee baraday haddana oo gotay anwaayi ma ahooliye olweysken diyaaru ilaa iyoonay mayba kiisamaase ankor aanada langoradon yacni nutra baby markii wan ituujos hadhamaysad iyo mayba unaga lambalaaway ankor furjaalay aanada nutra baby mayba aano awlaada korsiimidi ciidan ka fayla maynan shal bahaase wan
qaybiga dhex barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo asla deerni wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba usageega ku qayb galay lama shir lanku hadalaya arrimaha horumarinta adeegyada garsoor ee dalka soomaaliya iyo-ona maalmogeyn damboyti magaalada muqdisho iyo kudhiyayn kulamo lanku hadalow adeegyada garsoor ee soomaaliya lamadan shir iyo weliba iyo xiriir laleeyin shirweynigii adeegyada garsoorka ee magaalada muqdisho kudhii ee madaxda soomaaliya ku qayb galeen markaa dhammaadeen lamadaas kulan weliba wasiirka cadaaladii garsoorka xukuumadda federaalk soomaaliya warbaahintan sharaxay lamada shir geega magaalada muqdisho usukugu qaybgalay waliyaabihin ku muhiimsanaa ee lasla hadal qaaday bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka qayb galay laba shiroo isxiigay labadaas oo looga hadlayay horumarka ay gaareen bahda cadaaladda isku duuban ay ku jiraan bahda cadaaladda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada taas oo ka soo qayb galeen wasiirada dowlad goboleedada qaarkooda iyo agaasimayaasha wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedada iyo deeqbixiyaasha iyo dad badan oo daneeyo waxaa laga hadlay maadaama sanadkii hore uu dhammaaday waxyaabaha guulaha la gaaray eh, ayaa laga hadlay waxaa kale laga hadlay eh, horumarka eh, laga gaaray eh, xagga eh, diyaarinta eh, bahda cadaaladda sidii loo heli lahaa eh, cadaalad hufan dalka dhan ayadoo la fiiriyey eh, maxkamadaha wasaaradaha iyo eh, nidaamka loo yaqaano xalinta khilaafaadka dadban Eh, waxaa kale meesha lasoo dhigay eh, qiimeyn lagu sameeyey eh, barnaamijkan oo bahda cadaalada lagu caawinayey eh, sanadkii soo dhaafay Eh, haddana waxaa laga hadlay sidii loo kordhin lahaa barnaamijyada lagu caawinayo eh, bahda cadaaladda ha ahaato midda federaalka iyo midda dowlad goboleedada Eh, labada shir mid wuxuu ahaa mid oo eh, dadka ka soo qayb galay ay ahaayeen dad eh, safaaradaha ka socdo iyo iyo u n-ta ka socda dadkii ugu soo sarreeyay qeybtaas oo hirgelinta qaablasnaa Eh, qeybta horena shirka wuxuu ahaa eh, iswaraysi eh, waxyaabihii guulihii laga gaaray Eh, dowlad goboleed kasta waxay soo bandhigtay shaqooyinka fiican ay- a- a- shaqadii ay qabteen eh, sanadkii lasoo dhaafay haddana waxaa lagu heshiiyey eh, in loo diyaar garoobo eh, 2021ka iyo barnaamijka si u socon lahaa waxaa lagu heshiiyey eh, kulamo kale inay dhici doonaan barnaamijyada oo xagga eh, horumarinta bahda cadaaladda qeybta maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo qeybta maaragtay xabsiyada ayaa laga hadlay Eh, barnaamijkan wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah Eh, wafdigii noo imaaday aan shirka la gelnayn horumarka laga gaaray aad iyo aad ay ugu farxeen waan mahad
qaybiga dambe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo isla deerni madaweynada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba uu suqadka taleefanka kala hadalay madaxweynaha dalkaas kenya uhuru kenyatta walina lamada mas-uul isla goradana ahmiyaddiiyo lete in si wadajir ah lamada dal iyo aan kuwada shaqeeyaan sugidda nabadgelyada iyo amniga xuduudo lamada dal andhexeed iyo xasiloonida gobolka madaweyne farmaajo iyo madaweyne kenyatta iyo weliba iyo adkayana in amniga lamada daluse iyakoo iska hirin lambaahaya in lagu dheerada walyaabo qalqalka insheenow amniga lamada dal ee soomaaliya iyo kenya lamada madaweyne iyo sidoo kale weliba iyo ku hadalena in la suubiyo lamagud oo ku shal dareeran dowladaha kenya iyo soomaaliya waxaana soo kuwada hadala doono arrimo diblomaasiyadeed ee dhexeeta soomaaliya kenya xalinta khilaafka lamada dal sidoo kaleeta arrimaha nabadgeliy darada ee ku jirta lamada xuduud ee soomaaliya kenya ee dariska eh guud ahaan intaa kaaf ameeraan barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisin la dareersiyaay cabdulaahina infar sameeyay tan iyo mar kale intii ku kulmi doonan weliba siin kugu tabaanay sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu